qaarkiisa maanta waxay leeyihiin idaacadaha aad ka maqashaan dowlad xoog badan oo gacan adagaa loo baahan yaha dadka gacan adag ku qabato dowlad xoog badan oo dadka gacan adag ku qabata dadka cimrigooda heloon anugu ka mid ah waa soo joognay waxa maanta joognaan ka dhaxalnay dowlad dadka gacan adag ku qabato qaanuun iyo shuruuc aan u baahannahay ee da- gacan adag ku qabatee shakhsiyaad gacan adag ku qabto dadku uma baahna marka dadku in ay qawaaniinta iyo nidaamkana waa inay ka dhacarkaan in ay maslaxadooda ka turjumay waxay aaminsan yihiin qaanuunku qaanuun aaminsan inuu yahay waxa ay danaynayaan qaanuunku mid difaacayo waxaas inuu yahay sharafta iyo karaamadooda ayagu dadku siday u arkaan mid difaacayo ilaalinaya qaanuunku inuu yahay laakiin qaanuunku haddii loo arko midaan diintii waxba ku falayn oon ilaalinayn oo ku xadgudbayo oo sharaftii dadku ay lahaayeen ku xadgudbayo dhaqankii iyo qoyskii iyo su- su- nolonaashihii ku xadgudbayo oo beelihii meelo degan ay ku xadgudbayo waxba beel meel degan oo soomaaliya oo miyi degan oo xoolo leh oo biyo la-aan ay ka jirto intii garanaysaa garanaysee la yidhaahdo waa waxay reerkaas waxay degan yihiin meel saddex subaxley ah saddex maalmoodaa biyaha si meel biyale loo taga loo sii soconayaa saddex maalmood kalena waa laga soo soconayaa usbuuc ka bacdiyaa reerku biyo helayaan reerihii meelaha deganaa markay baraag yaroo biyaha roobka markuu da- ay ay biyuhu ugu aruuraan oo muddo kale intii roobka kale ka da'aya ka cabaan markii dowladdu intay tagtay ay ka dudumiso canshuurtii laga aruuriyey muxuu ahay baabihii iyo taangiga lagu soo gaday markii dowladdu intay yimaadeen ay dardarto iyo jijibiso ay ku dardarto iyo dadka ku disho ay arkayaan war da- dayaaraddan sow tii lagu soo iibiyey aniga ma aha war beebahan sow kii lacagtii layga qaaday lagu soo dadkii dilayo dadkii shacabkii aan waxba haysanin waxba galabsanin oo ogaasanahan hebel waxa uu rabaad rabi weyday ama muxuu ahay eh, nidaamka jiraahi wuxuu rabaad rabi weyday war nidaamka hadduu khaldan yahay waa khaldan yahay ma waanan dhihi karin waxaasi marka sharciya darro iyo nidaamka la sheegay marka maanta dhallinyaro waxaas waa wixii shalay waayo aragnimo iyo tacliim wax ku qaadashay inuu leeyihin laakiin waxaa naga maqan midda hadda uu sheegayo professor political imagination khiyaali siyaasadeed khiyaali mustaqbali ah inaan abuurno oo aan ka fikirno maaha keliya inaan hibanno shalay shalay wixii aan haysanay waxbaan ka baranaynaa waxay xu- wixii ku xumaayeen aan baranaynaa wixii fiicnaayey naga baabi'iyeen aan- inaan soo celin aan ka shaqaynaynaa laakiin berri aan u baahna inaan ka fikirno berri kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ma ahan berri toddobaatankii ma aha sagaashankii ma aha berri waa berri cusub laba kun iyo labaatan laba kun iyo soddon laba kun iyo afartan laba kun iyo konton iyo ka sii gadaal ayaan u baahannahay inaan aan dhahno waxaan rabnaa saas inaan noqonnaan rabnaa ilaahay idankiis soomaaliya noocaasa aan rabnaa soomaaliya ammaankeedu sidaas yahaan rabnaa soomaaliya dowladdeedu ay dadka waxaas u qabataan rabnaa soomaaliya adduunyada sidaa ula macaamishaan rabnaa inaan muxuu ahaay aan waxayno adduunyada inaan erino ku buuqno cayno cadow u aragno malaayiin soomaali ana muxuu ahay inta la soo dhoweeyo meel la dejiyo la nooleeyo oo siyaasaddana kaale ay ka soo qayb gala la yidhahdo sida hadda la sheegay iskuma kaan qabato